xoogsatada degmada luuq ee gobolka gedo ayaa ka cabanaya shaqyaari baahsan taas oo kusoo korortay magaalada loona sababeynaya dagaalada ka dhacaya halkaas xoogsatadan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dagaaladii ka dhacay deegaankaasi ay ku reebeen saameyn ku timi nolol maalmeedkooda iyo shaqooyinka ay qaban jireen oo ah inay gawaarida rarka ka dejiyaan xoogsatadan ay tilmaameen inay ku jiraan nolol aad u adag maadaama aysan helinin wax shaqo ah gaadiidkii rarka keenayay uusan soo gelaynin magaalada haddaba waa kuwan qaar ka mid a bulshada oo ka hadlay saameynta ay ku reebeen dagaalada ka dhacaya degmada luuq saameynta dagaalka ninjaycity waliba waa sidiiba olaad mafeyle dagaaladii iyoonate walaay marki dhiyaan unagii unqabateena fuuli magaaladii raashinkii walaay una aamanaya waa isagna walaay ciyaalka unaka weydiisadaani oonate ciyaalkii siisadaan yaa waa isagna walwelbe oonate qofki geeka ada deenwersatona deegma ka siiyow walwelbe ada weydiidon micnaha walaay una ciyaalka siisadaane oo hamaaligaha una dejisaani baawur ma ha galow wal ha galow mare sadilwaadleyto hata ma ha galaas wal oo un qaadno micnaha oo ciyaalkii wal anka weydiisno baba waa isagnaba ciyaalka sida qof ahaysa sida unuga haysada iyo aadiyo sideedii unug iyo aadiyo todoba bere ilaa iyo sida isbuuc walmayn karayn raashin iyoonata idib wal la jeeyo male anagii habee magaalada isku dhakooye intileys isruu intileys isruu isku nagade xaafadii leeka nagade wal oo la aamoba la kawaasanyibda xaafadooy saamaynta dagaalka si xun oo islaan aan loo gelin mise aan u dhibaaton aan u dhibaaton horta dhib weyn loo gaaray waana saameey dhib baana saameeyey dhibkaas wuxuu ahay macnaha magaaladii shaqa ma jirto xamaaliyaan iska ahayn waxba ma haysanin keyd ma lahayn raasmaal kale ma lahayn xoolo nooma xaraysneen xamaaliya idinka waa iska taqaanin xaaladiisa markii qaxan iyo dagaaladan aan dhacay waan qaxnay cidanada ilmihiyaan la soo qaxay gurigaan ka soo tagay guriga hataa aan ka soo tagay sararihii iyo alaabtii iyo haafka bris iyo wixii igu jiray hataa waa la qaatay oo sararihii wixii maajooyinka sanduuqa kulli waa la jabsaday saameyntaas dhibkaas aad aad u weyn ayaa hadda aan cid dagow ayaan barakac ku ahay oo jiifaa degmada luuq ee gobolka gedo waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay siyaabooyin kala duwan uga dhacay dagaalo beeleedyo hubaysan kaasoo u dhexeeyay beelo walaalo ah oo wadadega degmadaas waxaana ka dhashay dagaaladaasi khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed dagaaladan ayaa sida ay sheegayaan dadka ku nool degmada luuq waxaa gadaal ka riixaya maamulka ka dhisan halkaas